soomaaliya waxa ay yeelatay haddaba baarlamaan cusub oo ka kooban laba aqal inkastoo weli qaybo ka mida doorashooyinkii ay sii socdaan waxaana la doortay guddoonka aqalka hoose guddoonka aqalka sare iyo madaxweynahana dhowaan ayaa la dooran doonaa doorashada soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala duwan oo adag oo ay hareeyeen qaarkood musuq maasuq iyo dib u dhacyo soo noqnoqday oo doorashada lagu waday in ay dhammaadka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ay dhacdo ay soo gaartay sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba halkee ayay haatan soomaaliya u ambaqaadaysa doorashada madaxweynaha ee la filayana nooce ayay noqon kartaa dowladaha shisheeyana saameyn intee la-eg ay doorashadan ku yeelan karaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa aan khadka telefoonka ku weydiiyey cabdirashiid khaliif oo isagu ah madaxa macadka daraasaadka ee heritage ee fadhigiisa uu yahay magaalada muqdisho sida dee dadku la wada socdaan doorashadii soomaali loo mudeeyey sanadkii hore sebtembar marar badanna dib u dhacday markaasna la filayay hal qof iyo hal cod inay noqoto hadda waxay un maraysaa in la sugahayo xildhibaano kooban oo kasoo jeeda gobolada somalilan iyo qaar maaragtay laysku haysta weli oo laalan laakiin kooban iyo in aqalka sare markuu soo dhamaystirmo uu markaas doorto shir guddoon taasoo laba iyo labaatanka bisha loo mudeeyey markii taas la helana inta ka horeysan haddii xildhibaanadii soo dhammaadaan in markaasayto la sameeyo maxaa la dhaha guddi isku dhafan oo labada golo ah oo markaas dejiya waktigii ay dhici lahayd doorashada madaxweynaha dhinaca kalena waxaa haree socda dee musharaxiintii oo ololahoodii iska wa wata iyo bulshada caalamka oo maaragtay hadba waraaq soo saaraysa uga digaysa musharaxiinta inaan musuq maasuq la samayn marka un barnaamij iskana gabagaba ah aadna u daahay de wixii uu ku salaysnaa iyo ama golihii gacanta ku hayay ama musuq maasuqii iyo aataartii oo hadda laga arkahayo galmudug laga arkahayo in maaragtay lagu soo jeestay dadkii maamulka joogay gobolada kalena qaarkood laga sheegahayo maaragtay mooshinno ka dhana maamul goboleedyada ragga madaxda u ah iyo international communityga oo maaragtay ama rijinka ha noqoto ama dalalka deriska ama kuwa naga dheereen carabaha ama reer galbeedka oo kulligood muujinaya siyaabo kala duwan toos iyo si dadban ciddii ay la jeclaan lahaayeen inuu meesha kusoo baxoy ciddii inay harto marka dee xaaladaas baa hadda soomaaliya ka taagan oo dadkao dhan ay ka ay ka dharagsan yihiin waa gartay bal markaad fiiriso muddo hadda waxaa doorashadii goboladan waqooyi ama somalilan ayaa waxay qaadatay muddo aada u dheer waxaa laisku haystaa xubnihii unbaa la leeyahay haddana waxay u eg tahay in doorashadii xilli kale ay dib u dhacdo marka ma la saadaalin karaa xataa waktiga madaxweynaha doorashadiisa ay ku beegnaan karto waa waa saas sheegtay weye waxaana keenaysa kursi kasta dadka bahasha maamulka xildhibaanada iyo soo bixidiisa gacanta ku hayay ama qorshahan dejiye sidii xildhibaanada usoo bixi lahaayeen ama ha noqoto goboladan hadda soo baxbaxay oo kala duwan ama ha noqoto goboladan waqooyiga kursi kasta macnuu ku fadhiyaa qof buu codka siinhayaa marka dad baa la kala wataa oo la rabaa inay soo baxaan dadkii oo dhan waa dee waa dadkaas wada maaragtay indhuhu u cad yihiin oo baraarugsan oo kursigaas inaysa ku heli lahaayeen ka shaqeynaya marka waa runtii faltan iyo maaragtay cad oo maaragtay saasaa horta keenaysa in kursi kasta laisku dul laisku dul maaragtay laisku dul riiqmo waa garta sida hadda muuqatana haddii un sida muuqata markii doorashada aqalka sare ay dhacdo oo bishaan dhammaadkeeda waxaan soo gabagaboobaan january dhammaadkeeda waxay u badan tahay markay u yaraadaan guddiyadaas dhismi doona inay iyaguna maaragtay maalmo qaataan kadibna ay saddexdoo asbuuc siiyaan marka haddii dhammaadka february ama bilowga bisha saddexaad maarjo ay doorasha dhacdo waxaan is leeyahay waa waa waa wax lala yaaba ma noqon doonto haddii undegana waa february horaanteeda amin dhammaadkeeda cabdirashiid markaad fiiriso doorashooyinkii aqalada hoose iyo sare ee maamul goboleedyada ka dhacay musuq maasuqi hareeye buuqi iyo isdabajiitankii tan hadda muqdisho ka socotoo kaleeto markii la fiiriyo doorashada madaxweynaha oo dad badan ay si weyn uga dhursugayaan marka la gaaro xilligeeda waxaa la filayaa mid noocee inay noqon karto waayo baarlamaanadii ayaaba xilligan isjiijiid iyo musuq maasuq iyo lagu eedeynaya madaxweynaha markay gaarto maxay noqonaysaa ayay kula tahay madaxweynaha runtii sidii hadda gobolada kala duwan iyo maamulo kala duwan hawlay gacanta ku hayeen maahan madaxweynuhu waa arrin iska kooban weeye xildhibaano maaragtay saddex boqol iyo sagaal iyo toban qof ah oo labada aqal ah baa labaatimeeyo qof kala dooranaysa sidii haddaba marka haddii tusaale laga qaato tusaale laga qaato sidii guddoomiyaha baarlamaanka oo kale dadku waxay rabeen way u caddayd way u caddayd inkastoo siyaasiyiin waaweyn iyo ay jireen maxaa la yidhahdaa dad kala duwan oo dano kala duwan leh haddana dadku way kala baxeen dad jawaari siiyey codkoodii oo oo badankooda saas ahaa iyo dad sadig siiyey wixii kaloo xildhibaan gudoomiyey baarlamaan baan rabnaa dhahayana cidna oo bixin qaar laba helay iyo qaar hal helay iyo qaar aan lala hadlin bay noqdeen marka tanna sidii madaxweynahan sidoo kale dadku haddana wakti badan bay qaateen waxay rabaanna way iska caddahay oo maaragtay dadkaas kuwaan dee tirada badanoo marka umalin maayo in aada loogu jiitami doono waa dhici kartaa lacaga iyo in iskala saaro laakiin haddaba ku-xigeenkii baarlamaanka kale oo oo hadda la filahayay maaragtay in ay dad badan u akriyi kareen in maaragtay xoogaa lacag ay caddahay dadku meelahay la kala jirjiraan waa lagu kala baxay iyadoon la isku dahdaahin waa garta arrinta madaxweynahana waxaa u badan tahay dadkan hadda meesha jooga madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo kuwa banaanka jooga dadkaas in ay shantoo lixboo qof ka soo harto oo iyadana si oo si toos ah macnaha dadku meeshay rabaan ay u aadaan marka aniga kama walwalsani in inay jiitanto ama laisku wareero cabdirashiid bal ugu dambayntii dowladaha shisheeye iyo kuwa dariska gacmo gacmeen intee leeg ayay ku yeelan karaan doorashada madaxweynaha hadba intii soomaalidu u ogolaato iyagu waa iska dee adduunku waa lais wada xoogahayaa oo hadda maraykanka hadda joogtaanba waa ujeedaan in la dhahayay maaragtay putin baa hilirina maaragtay rabay inay harto oo trumpna soo baxo soomaaliyana saasaa dadku dana uwada kala wataan qaar kood baa dalalkaas kala duwan oo cajab iyo carab iyo afrikaan iyo dadkaas kala duwan qaarba qaar bay sambati u hayaan ama niyadda kala jiraan ama xulafo la yihiin ama waxay rabaan inay ka helayaan iyo waxa ka suurooba ay og yihiin marka intaas waa waa iska siyaasada caalamku waa la iska fili karaa soomaaliduna hadde waa usii faruurnayd oo iyagaaba usii faruurnaayo soddonkii sano lasoo dhaaf iska ahaa hilib bisiloo midkii soo baraarugo ajnabi ahba oo soomaaliya kusoo baraarugo gacanta uu la soo galo marka intay soomaalida u ogolaato ama dawlada maaragtay halaisku maaragtay arrinta macnaha soo gacmo gacmeeyaan ama shirkado lacag ha laga soo qaato intay soomaalida u ogolaatay gacanta la soo gelayaan sababtoo danay leeyihiin qaar baasiin bay rabaan qaar madaxweyne iyo risaare ay ku shaqaystaan ay rabaan qaar dhul bay rabaan qaar bad bay rabaan marka lalama yaabo soomaalidii ku xiranta intay intay intay intay u ogolaadaan laakiin ayagoo inay gacanta lasoo gelayaan shaki ma laha cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka heritage ee daraasaadka ee fadhigiisa uu yahay magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee dalka canada ayuuna goor dhawatay ugu warramayay